الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد وعن كسو جني كتابك شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى أرضى إمام الشافعي وحنا كبه جرني بابك وغهد لي الصحابة hadalka laga hadlayo wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadlihim saxaabada fadligooda waxaa la caqiidaynaa oo dadka muslimiinta waajib ku ah inay caqiideeyaan fadligooda ilaahay baa fadliga ku sheegay oo ammaanay saxaabada wa yudkaruuna waxaa la sheegaa bimaxaasinihim wanaagyaalkooda wanaagyaalkooda ayaa laga sheekaynaa wanaagyaalkii ay sameeyeen wanaagyaal aad u badan ay sameeyeen oo la soo koobi karin oo iimaan iyo camal saalixa ah wanaagyaalkaas marka waa laga sheekaynaa waxa weeyaan iimaankoodii iyo waxa weeyaan jihaadkoodii iyo waxa weeyaan nusradoodii ay xaqa u nusreeyeen waa in la sharaxo oo laga sheekeeyo wayudkaruna waa la sheegayaa bimaxaasini afcaalihim afcaashoodii wan wanaagsaneed wa numsiku waa ka joogaynaa can ilkhawdi dhexgelid fii maa shay la dhex galo shay jara iska dhex galay baynahum dhexdooda waxyaalihii saxaabada dhexdooda ka dhacay waxaas dhex geli mayno saxaabada isdileen oo dagaalay waxa weeyaan sida oo waxa weeyaan kufaartu ay u tidhaahdo ama dadka gaalada wakiilka ka ah ay u yidhaahdaan oo waxa weeyaan saxaabadiia kursi isku dileen annaga saas dhihi mayno sidaas dhihi mayno wixii ka dhex dhacay waxa weeyaan waxaan leenahay labaduba waa ijtihaadeen kii asiibayna laba ajaru leeyahay kii gafayna hal ajaru leeyahay saasaan leenahay waana qof kastoo muslima saxaabada markuu ka hadlayo calaa xadar waa inuu ku hadlo si aad u cabsi badan isagoo cabsanaya oo meel qodax le qofka ku socdaa ma iska tillaabsadaa waa may laakiin waa fiirsadaa waana tafaxaytaa lugta meeshuu dhigayana waa ka fiirsadaa saxaabada markaad ka hadlayda qaabkaasa loo hadlaa calaa xadar haddii kale god ayaa ku dhacaybaa naar ah marka saxaabada waxa ka dhex dhacayna waxay ahaayeen wax oo ijtihaad ku dhisan maalan dagaalkii ka dhex dhacay cali iyo mucaawiya qaabku u dhacay ee ahlu cilmiga culammada muxaqiqiinta ah ee muslimiintu u caddeeyeen oo u soo naqliyeen waa wax iska cad inaysan kursina isku haysan dowladnimona aysan ku dagaalamayn waxa weeyaan waxaad ogsoon tihiin cuثmaan ibn cafaan radia allahu canhu waa la dilay niman haalimiinahaa dilay markii la dilay ciidankii dilay waxa weeyaan cali bn abi taalib markii loo doortay amiir اlmu'miniin oo muslimiintii ku kulmeen reer shaam ma ahane waxa weeyaan ciidankii cuثmaan dilay waxay galeen ciidanka cali bn abi aalib dhankaasay galeen caliyaan u gargaarayna hay leeyiin cuثmaanna iyagaa dilay soo uma jeedid reer shaam mucaawiya shaam uu marka madax ka yahay reer shaam baycada soo galaa la yidhi waxay yidhaahdeen caliyow ciidankaagay ku jiraan nimankii cumaan dilay mucaawiyana waa cumaan in adeekiisa waa isleeyihin cumaanay qaraaba yihin nimankii cumaan dilay oo dhiiggii walaalkeen qabayaa ku dhex jira ciidankaagee noo soo qaba noo qisaas kadibna baycadaan gelaynaa cali bnu abi taalib waa ijtihaaday wuxuu is yidhi haddaad isku daydo markaan inaad qabato fidno ka weynaad dha ka dhacayda ma qaban karti waa niman xoog leh wuxuu yidhi baycada soo gala aan midowno awooddeennu ha istaagto fitnadu ha danto kadib aan wada aan qabanno markaas reershaamna waxay yidhahdeen maya nimankii aan u jeedno oo ciidankaaga ku jira nimankaan hala soo qabto hala qisaaso fiiri cali wuxuu u dadaalayaa waxa weeyaan yaan muslimiintu fitanu ka dhicin oo nimankaan haddii markaan in la qabto laysku dayo waa niman xoog badan baaba iyo balaayo ka weynaa dhici karta islaamkuna dhib dhib ka weyn kuma xaliyo mucaawiyana ninkan uu qisaastooda ay leeyihin u leeyahy hala qisaaso waa xaq asna soo ma jeedin mar alla markii ay la damco in la heshiiyo arrintii la gebangabeeyana waxa weeye nimankii khawaarijtaago meesha jooga isku diray maxay samaynayaan ciidanka cali fallaare xaggiisa u ridayaan kan mucaawiye xaggiisana waa u ridayaan labada qolana waxay leeyiin war qoladii kolana soo weerartay hala isdifaac ciidankii mucaawiye waxay leeyihin caliyaa weerar nagu ah ee hala isdifaac ciidankii calina waxay leeyihiin mucaawiya weerar nagu ah hala isdifaac qaabkaasaa dagaalka u qara soo uma jeedaan welidaa saas daraaddeeda ilaahay inuu uga cabsado qofka muslimka ah oo dagaalkaas ijtihaadka ah ee waxa weeyaan kii gafayna uu leeyahay hal ajar kii asiibayna laba ajar uu leeyahay aan lagu shabihin weeye dagaalada kale dagaalada kale mid gaalo wadataa kuma jirin labada garab labada garabba dad muslimiin ah oo diinka alle waxa weeyaan ilaalinaya oo diinta ilaahay xifdinaya u taagan ilaalinteeda labadu dhinacba ahaayeen labaduba xaqay ku dadaalayeen mid gaala soo dirsatay mid ay lacag sidayna kuma jirin mid hadduu casiis noqdo diintu ku dulloobaydaa kuma jirin labaduba diinta ilaalinaya markaasaa fita laga dhex riday saasuu ku dhacay dagaalkaasu marka waa inaan aad iyo aad carabka looga ilaashado dagaalkaas aana lagu shabihin dagaalada aan ku nuuc ahayn aan ku nuuc ahayn marka wayudkaruna waxaa la sheegaa bimaxaasinihim bimaxaasini afcaalihim wa numsiku waa ka joogaynaa can ilqawdi dhexgelid fii maa shay la dhex galo shajara iska dhex galay baynahum dhexdooda fahum saxaabada wixii ka dhex dhacay waa in laga gaabsado waa in laga gaabsado qofkii waxa weeyaan calaa cilmin wa basiiratin markuu dul marayo calaa xadar wuxuu uga sheegayo waa inuu uga sheegaa oo cilmi iyo basiirana ku dhisan isagoo is-ilaalinaya laakiin wax layskaga sheekaystoo lagu fadhi ku diriroo waxa weeyaan lagu bannaysto dagaallo fitana ma ahan ma ahan ilaah in looga baqaa la rabaa ama lagu shabaho kooxa oo waxa weeya mujrimiinahoo cadow ka dambeeyo kufaaru ka dambaydo iyo kooxo kaleeto dagaalkood lagu shabaho midna maaha meelna iskama shabaho dagaalkaas waa cadiya qaabkiis wuxuu ahaa waxa weeyaan isma laha dagaalada kale wa numsiku waa ka joogaynaa can ilkhaldi in la dhex galo fii maa shajara baynahum wix iska dhex galay fa hum saxaabadu khiyaaru ahli اlardi dhulka dadkiisa kuwa ugu khayrka badan ay ahaayeen kuwa ugu khayrka badan bacda nebiyihim nabigoodii ka gadaal bacda nebiyihim waxaa loogu qaydin nabiyaal kalaa ka horreeyey nabigeenna sala allahu alay waslam nabiyaalkaas iyo saxaabada nabiyaalkaa fadli badan laakiin nabigeenna wixii ka dambeeyey waxa weeyaan saxaabada u khayr badan waxa dhulkaba ku sugan irtadaahum allahu allah raalli ka noqday ilaahay wax badan uu ku celceliy qur-aanka ku sheegay inuu raadi ka noqday caza allah qariba wajalla alla weyn linabiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan ayuu alla raalli uga noqday wa jacalahum ilaahay saxaabada wuxuu ka dhigay ansaaran kuwa u gargaaran lidiinihi diinkiisa fahum saxaabadu aimatu diini waa imaamyaalkii diinta waa imaamyaalkii diinta saxaabadu waa imaamyaalkii diinta saxaabadu wa aclaamu lmuslimiina waa muslimiinta jabaladoodii ama buurahoodii aclaam waa jamcu calamin calamna buurtaa la yidhaahdaa marka waa calaamadaha muslimiintu ay ilaashadaan ayagaa diinta ka soo qaaday nabiga sala allahu calayh wasalam ayagaa qur-aanku markuu soo degayay joogay ayagaa sida loo tadbiiqiyey taagnaa ayagaa fahmay ayagaa soo naqliyey welidaa sidaas daraaddeeda weerarka saxaabada la weerarayaa asalkii diinta la rabaa in la tirtiro radia allaahu ilaahay raadiha ka noqdo canhum saxaabada ajmaciina dhammaantood saxaabada dadka caaya xugunkoodu muxuu yahay culummadu markay ka hadlaayaan mas'aladaas waxay uga hadlaan horta marka ugu horayda in la kala qaado saxaabada gabal ka mida qof ka mida qofka caaya maalan waxa uu caayayaa la kala qaadin hadduu u caayo mid ka mid ah maalan inuu waxa weeye wax aan diintiisana nuqsaan ku ahayn cadaaladiisana nuqsaan ku ahayn cay aan diintiisa taabayn oon saxaabigaas diintiisa aan nuqsaan gelayn cadaaladiisana aan nuqsaan gelayn hadduu ku caayo waa in la tacziiru xugun uu leeyahy gaalna maaha culummaduna iskuma khilaafin inuusan gaal ahayn oo maalan waxaa ka mid a waxa aan diinna taabayn oon saxaabiga diintiisii meel lagama taaban cadaaladiisina lama taaban sida wuxuu ku tilmaamay inuu fulay ahaa miduu yidhi kaasu geesi ma ahayn dagaalada ma geli jiri taas cadaaladda waxba kama dhibto ogaada ma ogtahay waa wax dabiiciya fulaynimadu waa wax dabiiciya maalan wuxuu kaloo ku cayo kale wuxuu yidhi xoogaa waa gacanadkaayo maalka ma bixi jirin uu yidhi mid hebel taasoo kale waa in la tacziira laakiin haddii uu ku caayo diin ahaan uu u caayo nin saxaabi oo jaliil ah waa mubtadec qofkaas markaas waa ka soo gudubta arrintu waa la tacsiira waa bidcoolo weyn wey kaas laakiin gaal culummadu ma yidhaahdaan oo culammada agarkoodu ma gaalaysiiyaan so uma jeedin ilaa dad gooniya maahane dadkii haddee waxa weeyaa nusuustu berii yeeshay hadda caa-ishoo kale qofkaa wax ka sheegoo munaafiqiintu zinay ku sheegeen saddex iyo toban aayadooda alla soo dejiyo lagu beri yeelay qofkii markay soo degtay aayadda kadib ku sheegaa waa ijmac waa gaalkaas ilaa qur-aankiiyuba beenshay qur-aankiiyuba beenshay kaas soo uma jeedin waxaa soo haray saxaabada qofka yidhaha waa gaalo sida raafidada waaweyn oo kale nimankan shiicada ah iiraan dawladdan iiraan oo kaleeto culimmadooda oole saxaabada agfarkoodu waa gaalo dad kale qofka yidhahda ilaa saddex iyo toban marka laga reebo inta kale waa gaalo qofka yidhaahda waxa weeyaan kaafir weeye qofkaas biijmaaci almuslimiin waa gaal qofkaas muslim maaha qofka yidhahda saxaabada agarkoodu waa gaalo muslim maaha waa kaafir aimada muslimiinta ijmaacaas way sheegeen cali lqaari oo kaleeto shamulcawaaridka safxada lixdan iyo kow ilaa lixdan iyo labo ijmaacaas ku sheega inuu gaal yahayn dadkaasu shaykhulislaam ibnu taymiya saarimulmasluulka ayuu ku sheegin juska koobaad safxada shan boqol iyo toddobaatan waa qofka yidhaha saxaabada agarkoodu waa gaaloobeen sida nimanka raafidadu leeyihiin waxaa soo haray shiicadoo dhanna maahan raafide ogow shiicadu kulliga dalaalaad waa ka dhexdhexeeya oo meelaha waa lagu wada haystaa laakiin way kala daran yihiin raafidadu waa kuwa ugu daran raafidadu waa kuwa ugu daran waxaa soo haray qofkii yidhahda ma gaaloobin laakiin kulligood faasiqiinay ahaayeen waa la mid asna waa kaafir waana ijmac isla safxada aan sheegnay ay ku wada sheegayen culammadu safxada aan hadda sheegay ayay ku wada sheegayen sababtu waa maxay waxa weeyaan waa diintii horta qur-aankii aayadihii ilaahay ku caddaynayay inay iimaan leeyihiin oo raalli ka noqday beeni la beeninayo wey mideeda kaleeto waa ciribgoyn diinta dad gaalaahu diinay soo naqliyeen diin ma noqone ha diintaan aan haysano gaalaa soo naqlinaa la rabaa in la yidhaahdo marka waa arrin cad oo kufrigeeda xataa culummadu yidhahdeen qofka saas yidhahda kufrigiisa lagu shakiyo aba kufri kalaaba kaas waa khatar wey soo uma jeedin taas waa sidaas marka calaa kulli xaal fardiga laakiin fardigii amase afraaddii oo waxa weyaan abubakar iyo oo kaleeto iyo cali oo kaleeto iyo rag cali oo kale iyagu raafidadu wax kama wax waa ka sheegaan laakiin qaab kale ay ugu xadgudbaan qaab kale ayay ugu xadgudbaan ayagu hadda ilahnimay gaarsiinayaan laakiin abubakar iyo cumar oo adillo tiro badan ay ku sugnaatay inay ahlu jannana yihiin ammaantooda qofka gaalaysiinaya waa beenin soo ma jeedin waa beenin oo la beeninayo sunnadii nabiga sala allahu alay wasalam marka calaa kulli xaal asxaabada agarkooda waa nuucaas qofkii yidhaahda waa faasiqiin ama yidhaahda waxa weeye ama kufaar yidhaahda qofkii qaar ka mida gaalaysiiyo saxaabadiina waxa weeyaan culummadu waa isu khilaafsan yihiin gaalnimadiisa iyo waxa weeyaan iyo waxa weeyaan islaamnimadiisa oo waa bidcoole weyn iyo waa kaafir ikhtilaafa ka jira calaa kulli xaal saxaabada marka waa in aad la yskaga ilaaliyo waa masale aad u khadiir ah jiddan oo la rabo in qofka muuminkaa uusan nasiib yar ku yeelan balaayadaas asalaatu in la tukado waraa'a ala'imati imaamyaalka muslimiinta gadaalkooda iyo waljihaadu in lala jihaado macahu madaxda muslimiinta haadaa maxalu halkan waa meeshii looga hadlayay halkan wuxuu uga hadlayaa shiiku waxa weeyaan madaxda muslimiinta in salaada lagu xirto oo lala tukado jihaadkana lala galo walaa natruku ka tegi mayno xuduura aljumucati jumcada xaadirideeda wa salaatun salaad salaadaasoo maca barri haadihi alumma ummaddankeeda baariga la jirkeeda ahaatay iyo wa faajirihaa ummaddankooda faajirka in lala tukado laazimun waa arrin lagama maarmaana macnaha laazimunta hadda xaqun ayaa loola jeeda ee waa waajib loolama jeedo oo macnaha inuu qofku caqiideeyo in salaada lagu xirtaa laakiin waa laazim dadka qofku hadduu ummaddan nabi maxamed ka mid yaho muslim ba yahay salaaddu waa ku xidhantaa waa laazim taas inaad caqiidaydaa laakiin ku xidhashada waxa weya inaad ku xidhataa waa shay kuu banaane waajib kuguma ahano mid kalead ku xidhan kartaa hadduusan keligiis caynoobin maa kaana waa intuu yahay berii'an mid beri ka ah min albidcati bidco fa in ibtada'a qofku hadduu bilowdo dalaalan baadi falaa salaata khalfahu falaa salaata salaadu ma ahaanin khalfahu gadaalkiisa waljihaadu in lala jihaado maca kulli imaamin madaxweyne kasta madaxweynahaasoo cadlin caadil ah ow amase jaa'irin daalim ah iyo walxaju in lala xajiyaa xaqun iyaduna xaq weeye halkan laba masalo oo muhiim ah ayuu uga hadlayaa masalada koowaad waxa weeye salaada in lala tukado madaxda muslimiinta madaxdii muslimiintu salaadda iyagaa dadka tuji jiray nabigeena suuban sala allahu calay wasalam salaada dadka isagaa tuji jiray abubakar salaada dadka isagaa tuji jiray cumar isagaa tuji jiray cali isagaa tuji jiray cumaan isagaa tuji jiray muslimiinta madaxdoodu waxa weeyaan salaada ayagaa la rabaa imaam inay ka noqdaan jihaadkana ayagaa hogaami jiray nabiga sala allahu calay wasalam isagaa jihaadka hogaami jiray isagoo safka hore taagan ayuu ku dhaawacmi jiray nabi maxamed sala allahu calayh wasalam isagoo safka ku jira oo ugu horeeya weliba safka ugu horeeya ayuu dhaawacu kusoo gaaray nabi maxamed sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii ugu qiimaha badneedo ugu jeclaana ayaa lagu laayo halkaas la dhigay marka imaamyaalka muslimiinta sababtoa ninka imaamka ah ninka imaamka ah oo muslimiinta ah waxa weeyaan waxa meesha loo keenaa waa maxay sideedaba waxa madaxda muslimiinta meesha loo keenaa waa maxay ma inuu xoogaa dhaqaala ka raadsadaa ma inuu xoogaa waxa weeyaan guri ka dhistaa maya waxaa loo keenaa ninkan madaxda muslimiinta ah inuu waardiyeeyo oo ilaaliyo diinta diinta inuu waardiyeeyaa meesha loo keenaa oo uu ka waardiyeeyo kufaarta kusoo duulidooda ka waardiyeeyo taxriifintooda ka waardiyeeyo tacliimtooda ka waardiyeeyo gaalada ee muslimku wagtaysu tacliim maahane hay-addan kufaarta ee tacliimtay madax ka tahay lagu leeyahay iyo annagu inaan isku tacliimayn sooma ogin isku tacliim ma nihi waa in tacliimtooda laga waardiyeeyo waa in xoogooda laga waardiyeeyo waa inuu waardiyeeyo shubahaadka iyo bidacda uu ka waardiyeeyo kulli isagay waajib ku tahay inuu ka waardiyeeyo waxaa loo keenaa madaxweynaha muslimiinta inuu nafta waardiyeeyo oo nafta mu'miniinta uu ka waardiyeeyo in lagu xadgudbo ama la dilo ama la cabsi geliyo waa in muuminku casiis ku noolyo oo uu ka waardiyeeyo wax kastoo dhiba oo uu awoodo waxaa loo keenaa inuu waardiyeeyo maalka muslimiinta oon la dhicin oon la xadin oon la bilqaysan oon la khiyaamin oo ribada iyo ganacsiyaalka xaaraantaho aysan soo dhexgelin mogtay isku dhaqaale ma nihin waxa weyan kufaarta iyo annaga kufaarta iyo annagu dhaqaalaha kama midoobi karno maxaa yila dhaqaale annagu isku meelba nagama soo galaan mogta dhaqaalaha kufaarta halkuu ka soo galaa meesha ugu badan uu ka yimaadaa waa canshuur iyo iyo ribo a ugu badan soo maaha muslimiintana dhaqaalahooda halkaa ugu badan uu ka yimaadaa kufaarta dagaalka lala galo qaniimada laga soo qaniimaysto a ugu badan fey-a gaaladu ay ka cararto sekada soo ma jeedid kharaajka laga qaado gaalada taas annaga dhaqaalahayna waa kuwaasaa dhaqaalihii ayagaaba laga rabaa halkaan ka midoobayna isku meel ba ka imaan maahay annaga dhaqaalaha muslimiintu iyagu ka imaana waa qaniimada laga qaniimaysanayo fey-a sekada oo muslimiintu bixinayaan iyo jizyada gaalka laga qaaday midkan ugu hoos nool meesha dhaqaalaha ugu waaweyn uu ka imaana waa halkaas oo xagga weliba dawladda dhaqaalaheedu iyagana waa canshuur iyo ribo isku marka waa in ayaga laga waardiyeeyo ee annaga isku dhaqaalaba ma nihin waa inuu ka waardiyeeyo waxa weeyaan cirdiga cirdiga waxa weeyaan waa in dadka zinada uu laga ilaaliyo dalka oo zinada asbaabteedao dhan qaawinaanta gabdhuhu qaawan yihiin waa zinadii filimada qurunka iyo riwaayadaha iyo shaashadaha laga baahinayo waa zinadii dariiqeedii wax kastoo zinadii keenaya waa inuu ka waardiyeeyo iyo ayadiiba waa inuu ka waardiyeeyo waa inuu waardiyeeyo caqligii caqliga qofka muslimkaa waa inuu waardiyeeyo oo uu ka waardiyeeyo daroogadii ilaa darooga dalkii hadday soo gasho oo qamradii iyo xashiishkii iyo jaadkii iyo sigaarkii waxa baabaa waa maskaxdii waa inuu ka waardiyeeyo marka inuu saasaa meesha loo keenaa welidaa sidaas daraaddeeda qofka sidaas u dhaqma ee ka run sheega wadiifadaas ayuu ka mid yahay sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilu waxa weyan toddobada carshiga ilaahay harkiisa carshiga markaan le xadiisa ku arooray hamoodin in xadiiskii awilay xadiis kalea ku sugnaaday carshiga carshiga harkiisa maalinta qiyaamaha dadka harsanayuu ka mid yahay ninkaa waajibkaa saas ugu istaaga maxaa soo haray midkii dayacay oo dantiisuba tahay adigu meeshaan ku gaar ka irmaan waraabso dhaqaale adduun ka raadi adduunka cuquubo ah iyo dhibaato ah iyo ilaahay jannadiisa inuu ka xarimo abaal u leeyay sow ma aha nabigeena suuban sala allahu calay waslm xadiiska saxiix muslimka waxaa ku sugan inuu yidhi maa min cabdin yastarciihi llaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wa huwa kaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna nabigeena suuban sala allahu alay waslm xadis saxix muslimku wuxuu yidhi qofkii dhinta qof ma jiro addoon ilaahay ummaddan mas-uuliyaddeeda wax ka mida u dhiibay wax ka mida kan madaxweynaha waa mas-uul sare kan waaliga gobolka waa mas-uul kan tuulada yar haysta waa mas-uul midka unugta u taliya waa mas-uul qoyska ninkan reer kale carruurta iyo islaantiisa waa mas-uul sheekh maxamed saalex cuthaymiin wuxuu u daliishaday xadiidkaas ninka qoys leh ee soo geliya telefishinka ee yidhaahdaa shaashadahan fiirsada inuusan jannada carabteeda helayn hadduu saas ku dhinto maxaa yeele khaa-in weeye intay u soo dhigay gurigii ibliis uu leeyahy ka barta ka war markaasi carruurtiisa islaantiisu zinada halkaas ka baranayaan ka war soo ma jeedid marka hamoodin mas-uuliyaddu meel kore kaliyay kaa jirin adiga laftigaa mas-uulaad nin kastaaba mas-uul oo hal qof qofka u taliya waa mas-uul marka qof alla qofkii addoommadaas ka mid ah ee mas-uuliyad ilaahay gacanta u gelsho ee dhinto maalinkuu dhimanaya isagoo khaa-ina khaa-in waa maxay waxaa lagaa rabaa wax kasta oo dhib ah oo naftooda maalkooda cirdigooda caqligooda waxa weeyaan diintooda inaad ka waardiyeydo wax kastaoo dhib ah wax kasta oo wanaagahood awooddana aad u soo jiido wax alla waxaad dhib awooddana aad ka celido intaas wax ka mid a haddaad ka gaabido riwaayadda kale aa fasirayda walam yaxuthaa binusxin ay leedahay riwaayadda kale dadaal qofkaan ku koobin mas-uuliyaddaas waxa weeyaan jannada carabteeda ma helo inuu gala iska daayo qofka ummaddan mas-uuliyad u qabta nuucay rabtaa ha ahaato ee ummadda dhiba ee diintooda dhiba ee maalkooda dhiba ee naftooda dhibaato soo gaarsiiya waxa weeyaan ilaahay dhib addunya dhib aakhira ha ku sallido nabigeena suban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama allaahumma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi ilaahayow qofkii ummaddaas arrimaheeda wax ka mida qabta ee dhibaato u geysta ilaahow dhibaato ku sallida isagana marka waa arrin khadiir jiddan ah marka madaxda muslimiintu asal ayagaa shaqadaas leh waana shaqada laga raba inay u istaagaan marka dadkii muslimiintaana waa inay ku taageeraan shaqadaas wanaagga ah markaasu wuxuu yidhi walaa natruku ka tegi mayno xuduura aljumucati jumcada soo xaadiriddeeda jumcadii ayagaa la rabaa iyagaa khudbadii akrina iyagaa dadkii tujinaa iyo wasalaa walaa natruku ka tegi mayno xuduura jumcati jumcada soo xaadiriddeeda wa salaatun salaad waa hadal cusubo bilaabanaya salaadaasoo maca barri haadihi alumma ummaddan midkeeda baarigaa la jirkiisa ahaatay oo ummaddan kooda baarigaa lagu xirto iyo wa faajiriha kooda faajirka in loola tukadaa laasimun waa arrin lagama maarmaan ah waxa weeyaan qofka salaada tujinaya hadduu madaxdii iyo a'immadii muslimiinta yahay in lala tukadaa hadduuba muslim yahay waa laazim labuu mid yahay inuu salaadii saxayo hadduu saxay waktigeediina ku tukanayo khalaas waa lala tukanaa war kale male waa imaamkii muslimiinta waa muslim salaadiina waa da waa qaldaya oo qaladkaasu dhinacyaal kala duwanuu ka imaan karaa waktigeediiyuu dib uga dhiga waa baabi'ina waktigii inta dib uga dhigo maxaa la samayn waxa weeyaan gurigaagaad ku soo tukan isagana waa la tukan taasna bisunnay kuuta marba hadduu muslim yahay madaxda waa noocaas sidaas weeye intuu muslim bayo xerada ku jiro wa salaatu maca bari haadihi lummati wa faajiriha laazimun maa kaana waa intuu yahay berii'an mid beri ka ah min albidcati bidco waa intuusan bidca ku jirin waa si kaluu faajir u yahay waa ama qamradiiu cadaya amase dadkiiu iska xoogaa hantidii dadweynaha oo dawladdu guryo ka dhisanaa carruurtiisuu si gooniya u siisanaa qaraabadiisii kaliyuhu ku wada maalkii dadka ka dhexeeyey waa faajir laakiin waa muslim bidca ma aha bidcoole ma aha waa lala tukana wuxuu yidhi maa kaana waa intuu yahay beriyan mid beri kaa min albidcati bidco fa in ibtadaca hadduu bilowdo dalaalan dalaal bidca uu la yimid oo dalaal ayuu la yimid bidcuu la yimid falaa salaata khalfahu salaad gadaalkiisa maahan in lala tukan maa halkaas fiiriya muxaqiqa nusqooyinka nusqada waxa weeyaan jiim uu calaamadda uga dhigay oo nusqada saddexaad aheyd waxaa ku qoran sidaan marka fiiriya waana sida sawaabkana waa sidaas wuxuu yidhi wa tarku salaati salaada in laga tago khalfa man ibtadaca qofkii la yimid oo bidcaystay dalaalan dalaal qofkii asagu bilowday ama bidcadab ka horreeyey qaatay oo dalaal ah salaadaas in laga tagaa muqayadun waxay ku xidhan tahay biimkaani addaa'iha in lagu in la gutaa inay suurtagal tahay maca kayrihi sidaasaa shardiya masiladaas waa muhiim qofkan bidcoolaha oo tukanaya waxa weeyaan haddiisan bidcadiisa aan lagu gaalaysiin oon gaalnimo lagu xukmin oo uu ka sokeeyo labaa loo kala qaaday fiiri inaad heli karto meel kaloo sunniyahood la tukato khalaas halkaasaad aadid xaaqu daba dhigay bidcigaan la tukamaydi shardigaasay leedahay laakiin mid kale ma jiro masa magaalaad joogtaa hal masjidaa ku yaal waxaad joogana hal habo bidciya isagaasaa khadiibka oo dadka tujiya meel kaleod aadda male haddaad la tukan diiddo adaad bidcoolaa markaas fiiri hadalku waa soo socdaa hadalkana waa dhamaystiraynaa marka lagu leeyahay ha la tukan bidcoolahan waa markay suurtagal tahay meel kaleoo ahlu sunno joogaan inaad helaydo oo ahlu sunno kale aad haysato haddaad ahlu sunno haysato ha aadin halku daba dhigay haddaad weydo waa la tukanay bidcoolahan hadduusan gaal ahayn oo usan gaalnimo lagu xukmin oon la xukmin fiiri marka hadalka waa sii wadaynaa wuxuu yidhi ka waran haddii ayadoo imaam kaloo ahlu sunnaa la heli karo bidcoolahan haddaad la tukato ka waran sidii fiicneed mogta markaas waad khilaaftay soo maaha ahlu sunna adoo heli karaad bidci ku xiraatay ma ansixay salaaddu waa tana hay dhegayso wuxuu ku yidhi fa in sallaahaa hadalkii waa dhammaaday oo ahaa waxa weeyaan hadalkii oo uu iska lahaa ninka la yidhaahdo musani halkaasuu ku egya laakiin hadal dheeroo qiimo badan uu soo wadaa shekulislaam uu leeyay wuxuu yidhi fa in sallaahaa hadduu tukado macahu bidcoolihii la jirkiisa maca imkaanihaa ayadoo suurtagal ah maca kayrihi mid kaleeto inuu la tukado ahlu sunnaa saxad salaatuhu salaadiisu waa ansaxee cinda akari ahlilcilmi ahlucilmiga badankooda fiiriya marka bidcoolahan qofaan ahayn oo ahlu sunnaaha adoo heli kara waxaa lagu yidhi ha la tukan ahlu sunnaha aad sida fiican waa sidaas ka waran haddaad isagii la tukato waana heli karta ahlu sunnaha salaadaada khilaafa ku jira ahlucilmigaa isku khilaafsan culimmada agarkoodu waxay leeyiin waa kuwa ansaxday laakiin sidii fiicana ku sheegtay qaarna waxay leeyiin waa burtaye soo celi sida qowl imaam axmed iyo imaam maalik waxba kaama ansixina dib u tuko marka salaadaadii maxay noqotay fiiri maxalu niqaash meel la isku haysto ka waran raalli miyaad ku tahay salaadaadu maxalu niqaash inay noqoto maxalu niqaash inay noqoto waa khatar salaadu waa ray waa ruknigii labaada arkaan lislaam salaadaadu maxaa la khilaafay noqon laakiin aktaru ahlcilmi waxay qabtaa inay kugu ansaxday laakiin sidii ficneed aad seegtay aan hore u akrino hadalkaas sheeka wuxuu yidhi qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah idaa dahara hadduu ka muuqdo min almusalli qofka tujinaya dadka ey imaami salaa bidcatun bidca hadday ka muuqato oo fujuurun ama faajirnimo hadday ka muuqato bidco iyo macsi ayuu kala qaaday bidcaa ka muuqata ama faajirnimo bidcoole ma bidco waxaa la yidhahdaa wax aan diin ahayn qofku inuu ka diin dhiganayo ama caqiido ama cibaado ah ama wax diina uu diidayo taasaa la yidhaha bidco laakiin faajirnimada waxaa loola jeedaa macaasiyuu samayna uu og yahay inay dembi tahay inay dembi tahay uu og yahay marka qofkii bidca ka muuqato ama faajirnimo wa amkana waxaana suurtagal ah asalaatu inuu tukado khalfa man qof gadaalkiisa yaclamu uu og yahay annahu mubtadicun bidcoole inuu yahay ow faasiqun ama faasiq inuu yahay maca imkaani salaati ayadoy suurtagal u tahay khalfa kayrihi qof kale inuu la tukado bidcoolahana waa la tukan karaa qof ahlu sunnana waa la tukan karaa markaasuu bidcoolihii la tukaday fa akaru ahlilcilmi ahlulcilmiga inta ugu badan yusaxixuuna waa saxiix yeelayaan salaatalma'muumi qofkaas ma'muumkaa salaadiisa qofkaas la tukaday bidcoolaha ayadooy ayadoy suurtagal u tahay inuu ahlu sunno helo ahlucilmiga agarkoodu waxay ku tageen salaadaas inay u ansaxday oon lalahayn salaadii waa kaa burta waa ahlucilmiga badankooda ijmaac maaha wa amaa idaa lam yumkin haddaysan suurtagal ahayn masaladaana marka muhiima fiiri marka wa amaa idaa lam yumkin haddaysan suurtagal ahayn asalaatu inuu tukado ilaa khalfa almubtadici qof bidcoolaha gadaalkiis maahane awil faajiri ama faajir kal jumcati sida jumcadii allatii jumcada imaamuhaa imaamkeedu mubtadicun bidcoolaha uu yahay ow faajirun ama faajirka uu yahay ama faajirka uu yahay asagaas inuu la tukada maana wax kale lama arko walaysa hunaaka meeshaas jumcatun ukhraa jumco kaleeta ma ahaanin fa haadihi salaadaas fa haadihi salaadaas fa haadihi salaada tusallii waa tukane khalfa almubtadici bidcoolaha ka gadaal ama tusallaa waa la tukanaa sida qorannaba saas tusallaa ah meesha ku qoran fa haadihi salaadaas tusallaa waa la tukanaa khalfa almubtadici bidcoolaha gadaalkiisa wlfaajiri faajirka gadaalkiisaa la tukanaa cinda caamati ahli sunnati waljamaaca ahlusunna waljamaaca dhammaantood agtooda saasay qabaan qof bidcoolaha meeshaan jooga asagaa jumcadii tujinaya masjid kale male halkaas masjidaa lagu tukada ahlusunna o dhan waxay qabaan salaadaas inaad la tukato haddaad la tukan diido adaa bidcoola marka ila ahlusunna o dhan aad khilaaftay dariiqi muminiinta ad khilaaftay marka waxay noqotay xaaladii fiiri saddex xaalo bidcoolaad heli kartaa ahlu sunnana waa heli kartaa sida fiican waa inaad la tukato ahlu sunnaha haddaad bidcoolaha la tukatana culamada aarkood waay qabaan inay ku ansaxayd waase laga fiican yahy oo laysku haystaa salaadaadii haye haddii bidcoolahan maahana wax kale aan lahayn waa waajibay kugu tahay inaad la tukato jumcada iyo jamacada markaa masaladaas masale muhiima wey marka fiiri waa sii wada wuxuu yidhi waqad kaana asaxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen ilaa waxaa la rabaa dariiqan yaa lagu raaca fiiri waqad kaana saxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim yusalluuna kuwa tukada khalfa man qof gadaalkiis yaclamuuna ay og yihiin fujuurahu faajirnimadiisa dad faajirnimadooda la og yahay la tukan jireen saxaabadu waqtigii dambe oo ayagu aan saxaabo ahayn kuwan saxaabo maahan lala tukana imaamka ah saxaabo maahan waa kuwa faajiriin ah oo taabiciyaalkii ka mid a kuwaasay la tukan jireen kuwaasay la tukan jireen kamaa sallaa siduu u tukaday cabdullahi ibn mascuud iyo waqayruhu min asaxaabati khalfa alwaliid ibna cuqba ibna abi nucayb waliid ibna cuqba hadde waa nin la yaqaan waa nin qamrada si u cabo khatar ku ah isagaaba kuu sheegaya fiiri ninkaasu cabdullahi ibn mascuud salaada ku xidhan jiray waana cabdullahi ibn mascuud oo taqaanaa ayaa salaada ku xidhan jiray wa kaana wuxuu ahaa waliid ibna cuqba qad yashrabu lkamra kamr wa kaana wuxuu ahaa qad yashrabu alkhamra khamrada mid caba wa sallaa maratan maruu tujiyey asubxa salaada subax arbacan afar ragcood maalinuu afar ragca tujiyey subxii ka war markaasu weliba muxuu sameeyey intaas kumaad sekaysane inta ku soo jeestayuu yidhi ma sii wadaa ka war markaasay markaasay waxay saxaabad ku yidhahdeen maanta ona siyaada waa ku jirta yidhahden daad wadaydo gurigooday kusoo tukaayaan salaaddii saxdaa ogow ee midnimada muslimiinta la ilaalina bilaahi calaykum maanta nafteennu taas ma aqbale inaan fiiri nafteennu cajiibtaa saxaabadu taasay aqbaleen ka waran ayagoo midnimada muslimiinta ilaalina laakiin waxa weeye salaadoodii gurigay kusoo tukanayeen ilaa waxaan salaad mahan afar ragce sidaas weeye sidaasoo kaleeto fiiri wuxuu ku yidhi sidoo kaleeto weliba wajaladow ninkaas waxaa jeedlay oo me si cad u jeedlay markuu qamrada cabay cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu calaa daalika qamra cabiduu ku jeedlo nin la yaqaano qamrada lagu jeedlayuu ahaa wa kaana cabdullahi ibnu cumar wuxuu ahaa iyo wakayruhu min asaxaabati yusalluuna kuwa tukada khalfa alxajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf oo boqol iyo labaatan kun oo muslimta soo xidhay dilay ninkaasay la tukan jireen fiiriya weligii miyaad aragteen qof boqol iyo labaatan kun dilay weligeen maanaan arag ilahu haddana hamatus ka war wuxuu ku yidhi wa kaana asaxaabatu wataabicuuna yusalluuna khalfa ibna abi cubayd wa kaana muttahaman bililxaad wa daaciyan ila dalaal ninkaas ibn abi cubayd oo la yaqaano ilxaadna lagu tuhmaayey waxa weeyaan dalaalkana dadka ugu yeeri jiray oo ku xidhan jireen salaada majmuucu lfataawa juska saddexaad laba boqol iyo siddeetan safxada ah markaa masaladaas waa sidaas marka talaada sidaasaan uga gudubnay waljihaadu jihaad maca kulli imaamin madaxweyne kasta la jirkiisa lala jihaado madaxweynahaasoo cadlin caadil ah ow jaa-ilin ama daalim ah waa daalim muslim ah daalim muslima ah iyo walxaju in lala xajiyaa xaqun iyaduna waa xaq waa xaq in lala xajiyaa mas'alada marka jihaadka marka madaxweyne uu joogo oo dadka muslimkaa madaxweyne ay leeyihiin madaxweyne markay leeyihiin dadka muslimkaa ee uu joogo sida wanaagsan waa in asaga looga amar qaato weeye sababtoo ah jihaadka masaalixdiisu waa caam haddii lagu fashilo dhibka ka imaanayaana caamuu noqona haddii lagu cisoobanayo muslimiinto dhan baa ku cisoobaya diinkii wax cibaado shaksiya ma ahan saas darteeda asagu waa inuu nadaamiyaa looga dambeeya sidaas darteeda fuqahada muslimiintu wa amru jihaadi mawkuulun ila alimaam oo kuwa ciwaanka ka wada dhiga arrinta jihaadka waxaa loo tala saartay imaamka muslimiinta laakiin laba goor laba goor iyadoon asaga laga idmanaa la jihaada sidaasana aimada muslimiinta kutubahooda ugu wada qarinaa wax khilaafana maanan ka arag kollayba qowlka koobaad waxay tahay meelaa la joogaa gaalaa ku soo duushay imaamkii wargelintiisana mudday qaaday waa fogye madaxweyne waaleya muslimku laakiin waa fogye waa fogye la dhihi maayo iska kaana dira madaxweynihi nooma idmina ma la dhahayo kitaab dhigaayana la heli ma laakiin waa la iska dhicinaa cadowgan cadowgan ma ujeedaa waa la iska dhicinaa waa la iska dhicinaa masaa'ilka cabdullaahi ibnu imaamu axmed aabbihiis uu weydiiyey imaamu axmed ibnu xambel waxa weeyaan juska labaad safxada laba boqol konton iyo sideeday saas ugu taalla halkaasay saas ugu taalla soo uma jeedid imaamu maaligna sidoo kale asagoo leh annawaadir wa ziyaadaat calaa maa fi lmudawanati min kayri lummahaat juska saddexaad labaatan iyo toddobaay saas ugu taalla soo uma jeedid saxaabadana way dhacday arrimahaas oo kale oo dagaalkii muta sidaasaa dhacday saddex saxaabi oo nabigu ka dhigay umara oo yidhi hebela amiira hadduu dhinto hebela amiira hadduu dhinto hebela amiira markii saddexdiiba la dilay saddexdiiba markii la dilay saxaabadii ma dhihin annaga nabigii amiir nooma samayne halkaanaan fadhayna hana la laaye amiiray ka dhigteen khaalid ibnu welid nabiga markii loo sheegay waa ku farxay sayfullaahiyuuna ku tilmaamay markaa haddii markaas aan laga gaarsiin karin cadowgaas waa la iska dafcina waa mar maxaa soo haray maba laho annagoo kaleeto oo waxa weeyaan annagoo anala ku arag madaxweyne xabasha iska soo weeraray maxaa la samaynaa waa la iska celinaa ee la sugi maa madaxweyne intii la helayo oo dalku dawlad ka yeelanayo waa la iska celina waa la iska celina saasay culamada muslimiintu u nasgareeyaan laba marji aan inin tilmaamaa fiiriya ko marjica koobaad marjica koobaad waxa weeyaan muwafaq uddiin abu maxamed cabdullaahi ibnu axmed ibnu maxamed ibnu qudaama almaqdasi ee dhintay lix boqol iyo labaatan markay hijiriyadu aheyd ayuu dhintay kitaabkiisa muqniga ah fasalka ah amruljihaadi mawkuulun ila alimaam fasalkaas ayuu hadalkan ku leeyahay dhegayso wuxuu leeyahay fa in cudima alimaamu haddiiba la waayo imaamkii muslimiinta lam yuakhar iljihaadu jihaadka dib loo dhigi maa lianna maslaxatahu tafuutu bitakhiirihi ilaa maslaxadii jihaadkaa ku tegayda dibdhigiddaas uu leeyay kadalika marjica labaad waa shamsuddiin cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu axmed ibnu qudaama almaqdesi oo dhintay lix boqol sideetan iyo laba hijriyadu meerkeed sharxulkabiirku lafdiga nas nas naskaas laftirkiisuu ku leeyay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawa almasriya saasuu ku sheegaa oo jihaadkan oo waxa weeyaan ah dafciga marka gaalo muslim ku soo duusho wuxuu caddaynaa in waxa weeyaan aan shuruudba loo shardinba ee si alla sidii la yskaga celi karo laiskaga celinayo wax shuruudaba inaan loo shardin saasuu caddaynaa fiiriya wax shuruudaba inaan loo shardin sidaas ayuu caddaynaa waana kan hadalkii waa akrinaynaa hadalka shaekhulislaam ee dhegayso wuxuu leeyahay alfataawa almisriya juska afraad weeye safxada lix boqol iyo sideed wuxuu leeyahay wa amaa qitaalu dafci qitaalka gaalada layskaga difaacayo fa huwa ashaddu anwaaci dafci saa'il cadowga saa'ilkaahoo ku soo weeraray waxa weeyaan difaaciisa nuuca ugu adag weeye can ilxurmati waddiin oo xurmada iyo diinta laga difaacayo fa waajibun ijmaacan gaalo soo weerartay in layska difaacaa waa ijmac muslimiintu iskuma khilaafaan falcaduwu saa'il cadowga saa'ilkaa alladii yufsidu diina waddunyaa ee diinta iyo adduunyada labadaba fasahaadinaya laa shay-a awjaba bacda aliimaan wax ka waajibsan ma jiro iimaanka ka gadaal min dafci in layska difaaco falaa yushtaradu lahu shardun wax shardigana looma shardiyo saasuu leeyahy wax shardiya laa yushtaradu lahu shardun u leeyahy fiiriya bar iska badaaya yudfacu waa la difaacaa bixasabi alimkaan si alla sidii suurtagal ah oo loo difaaci karo oo dariiq xaaraana aan la adeegsayn waqad nasa calaa daalika culummadu way caddeeyeen arrintaas waqad nasa calaa daalika alculamaau asxaabuna wa kayruhum annaga xanaabilaa iyo culummada kale intaba waa caddeeyeen saasuu leey dhammaan culummada muslimiintu saasay u caddeeyeen fayajibu tafriiqu waajib waxaa ah in la kala saaro bayna dafci saa'ili aalimi alkaafir gaal daalim ah oo ku soo weeraray iska celintiisa iyo wa bayna dalabihi fii bilaadihi gaal marka loogu duula magaalooyinkoodii waa in la kala qaado saasuu leeyay soo ma jeedid a'imada muslimiintu haddee masaladaas kitaab iyo laba kitaab iyo saddex kitaab ma ahan aad ayay u badan tahay ibnulqayim oo kaleeto faruusiyada ayuu uga hadlay safxada sagaashan iyo cadad yar oona hadda dabdin lafdigii marka aad ay u badan tahay adigu kitaab iyo laba iyo saddex iyo midna ma ahan iyo afar iyo shan iyo lix marka taasna waa sidaas waljihaadu jihaadkii maca kulli imaamin madaxweyne kasta lala jihaado madaxweynahaasoo cadlan cadaalad ah ow jaa'irin ama jaa'ir ah iyo walxaju in lala xajiyaa xaqun xaq weeye waa xaq qasru salaati salaadda in la gaabiyo iyo waliktiyaaru in la kala doorto bayna asiyaami soon iyo walifdaari afur fil asfaari safaryaalka dhexdoodana lagu kala doorto haadaa maxaluhu halkan waa meeshii looga hadlaayey meeshaan masaa'il yar oo fiqiya ayuu hadda ka hadlaa caqaa'idka uu ka hadli lahaa waa dhammeeyey marka shiiku masaa'ilka caqaa'idka uu ka hadli lahaa waa u dhammaadeen masaa'il yar oo fiqiya laba masalo bis oo fiqiyuhu ku dara dibna masaa'il muhiima uga hadli doona oo kaleeto halkan wuxuu cuwaanka uga dhigay salaada salaada in la gaabiyo oo qofka markuu musaafirka yahay musaafir markuu yahay qofku inuu duhurkii soo gaabiyo laba ragca ka tukado casirkiina labo ceshihiina labo maqribka lama gaabiyo subxiguna awalu laba ahaaye sidaasaa sunnaa markaad qofku musaafirka yahay ramadaan hadduu u dhasho hadduu rabana waa sooma isagoo musaafira haddii uu doonana waa iska afurah waa iska cunaa waxaana u ejar badan sidii u fudud yuriidu llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra marka mas'aladaas uga hadla bis marka waa iska carabkaan iska maraynayna waa masale fiqiya oo la wada ogyaho la wada garanayo wuxuu yidhi wa qasru salaati salaada in la gaabiyo oo salaadii afarta ragca aheed laba laga tukado fil asfaari safaryaalka dhexdooda mashruucun waa shay sharciyahoo la jideeyey masaladaas sidaasaan uga gudubnay sida qofku inuu dhammaystirana waxa weeyaan way bannaantao cuhmaan ibnu cafaan waa dhammaystiray waxaana ku xirtay saxaabadii inkastoy ku eedeeyoon cabdullahi bn mascuud uu ku diidey oo waa uu ku xirta macnaha waa la tukaday oo salaaddii ansix mayda maahan fiiri waa la tukaday cabdullahi bn mascuud laakiin wuxuu ihi waxaa kaaga fiicneed laba ragca inaad tukato ilaa nabiga sala allahu calayh wasalama xadiis saxiixa loogama hayuu dhammaystiray isagoo musaafira abubakar iyo cumarna lagama hayo markaa dhammaystiridda ayaa sida fiican oo sunnada ku cad ah haddii waxaan ula jeedaa gaabinta gaabinta ayaa sida sunnada waafaqsanoo ku cad ah qofkii dhammaystirana lama inkirayo laakiin ogow marka lagu leeyahay waa gaabine waa markaadan ku xidhan qof muqiim ah adoo musaafira qof salaadii dhammaystiraya haddaad ku xidhato waajib waxaa kuwaa inaad la dhammaystirto sunnadana saasay ku cadda sunada nabigana saasay ku caddahay sala allahu alay wasalam waa ka gudubnay salaada wa taqyiiru in la kala doorto fiihi ayaa nusqadan ku jirta laakiin nusqooyinka kaleeta kuma jirto inaysan ku jirin aanaa tarkiibka carabiga u fiican wa wataqyiiru kala doorasho fiihi safarka dhexdiisa lagu kala doorto bayna siyaami soom iyo walifdaari afurid fil asfaari safarada dhexdooda in la kala doorto oo qofku markuu musaafir yahay hadduu rabana soomo hadduu rabana afuro xaqun ayaduna xaq weeye khabarkiiya halkaas la ridi xaqun xaq weeye asagaa fasiray marka taqyiirkii wuxuu yidhi in shaaa hadduu doono saama waa sooma wa in shaaa hadduu doonana afdara waa afura ijtimaacu a'imati lhuda imaamyaalkii hanuunku inay ku ijmaaceen imaamyaalkii almaadiina ee tegey calaa haadihi lmaqaalaati hadalladan halkaan marka waanagii sheegnay kitaabkan masaa'ilka uu ku qoray inay ijmaac yihiin oo caqadiga masaa'ilka caqadiga ah ee uu ku qoray inay masaa'il ijmaac yihiin waanagii sheegnay ijmaaci waa kana dhegayso isagaa sheegaya isagaa sheegaya ijtimaacu a'immatl cuwaanka waxaan idhi yaa iska leh cuwaanka muxaqiqaa leh male musani musani hadalkiisu waa wixii ka dambeeya cuwaanka saasuu la soco ijtimaacu a'imati lhudaa imaamyaalkii hanuunka inay ku kulmeen imaamyaalkii almaadiina tegey calaa haadihi lmaqaalaati hadalladana soo sheegnay wuxuu ku yidhi haadihi tan waa intuu soo sheer ku ishaaray in alla intaan kitaabka uu ku soo sheegno masaa'ilkii caqadiga ahaa ah fa haadihi tanu maqaalaatun waa hadallo wa afcaalun waa ficillo ijtamaca ay ku ijmaaceen oo ay ku kulmeen calayhaa korkeeda almaaduuna culummadii tagtay alawaluuna ee horreeyey oo min a'imati lhudaa imaamyaalkii hanuunka ah imaamyaalkii hanuunka saxaabadhii taabiciyaalkii sidaasay ku tageen sidaasay ku kulmeen oo ku tageen ijtamaca calayha almaaduun imaamyaalkii tegey alawaluuna ee horreeyey oo min a'imati lhudaa imaamyaalkii hanuunka ah wa bitawfiiqillaah ilaahay waafajintiisa wa bitawfiiqillaah ilaahay waafajintiisa ictasama way qabsadeen bihaa maqaalaadkaas attaabicuuna kuwii raacay oo ka dembeeyey maadaama saxaabadii taabiciyaalkii ay sidaas ku tageen a'immadii ka dembeeyey oo kuwaas raacay sidaasay u qabsadeen iyaguna wactasama way qabsadeen bihaa aqwaashaas bitawfiiqillaah ilaahay waafajintiisa attaabicuuna kuwii raacay imaamyaalkaas qudwatan dayasho darteed ayay u qabsadeen oo ay ku dayanayaan a'immadaas ka horreeyo saxaabada iyo taabiciyaalkaa wa ridan raalli ahaansho ay madhabkoodii iyo dariiqooda raalli ka yihiin darteeday u raaceen oo ay u qabsadeen wa ridan raalli ahaansho daraaddeed ayay u qabsadeen wajaanabuu waxay dhinac iska dhigeen attakalufa iskalifid dhinac ayay iska dhigeen waxa weeyaan inay iskalifaan takalluf waxaa la yidhaha waxaan lagu dirsan inaad ka diin dhigato waxaan nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii aysan ka diin dhigan dadkii saxaabada diinta ka bartay wax aysan diin ka dhigan inaad adigu diin ka dhigato waa takalluf yaa kugu mashaqeeyey dariiqaa lagu caddeeyey dariiqaas raacaa lagu yidhi waa qalad adigu marka inaad dariiq inaad cibaadooyin aan nabi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisii midna aysan diin ka dhigin oo aysan ilaahay ku caabudin inaad adigu la timaaddo waa ha hawl aad adigu isa saaraydo laguma dirsan marka wuxuu ihi wajaanabu waxay dhinac iska dhigeen attakalufa iskalifid fii maa shay kufuu laga kaafiyey wixii laga kaafiyey waxa laga kaafiyey waa xaqi waa lacday adiga laguma dirin inaad wax sharciyeydo cibaadooyin cusub inaad sharciyeydo laguma dirin waa lagaa kaafiyey shaqadaas ma lihid ahy fasudiduu waa la toosiyey ilaahay baa toosiyey a'immadii dambe bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa lagu toosiyey wa wufiquu waa la waafajiyey xaqii lam yarqabuu ma aysan nicin can ilitibaaci inay raacaan a'immadii hore a'immadii hore saxaabadii iyo taabiciyaalka inay raacaan ma aysan nicin ma aysan nicin oo hadday ka oo cibaadadii ay samay jireen saxaabadii iyo taabiciyaalkii ay inay ka gaabiyaan macnaha oo yidhahdaan intaas ma wada samaynayno taas ilaaha ka badbaadiyey wuxuu yidhi lam yarqabuu maysan nicin can ilitibaaci waxay ka diin dhigteen saxaabadii iyo taabiciyaalkii inay ku raacaan a'immadii dambe ma aysan nicin oo fa yuqasiru markaas ay gabood falaan taqsiirka waa inaad ka gaabida xaqii oo fa yuqasiru markaas ay gabood falaanoo ka gaabiyaan xaqii walam yujaawizuuhu kamana gudbin xaqii diinkii ay ku sugnaayeen saxaabada taabiciyaalkana kama gudbin oo wax kuma darin of ah walam yujaawizuuhu kamana gudbin tasayudan liajli tasayudin siyaada dalbid ayagoo leh intii nabiga iyo saxaabadiisa iyo taabiciyaalku ay alle ku caabudi jireen xoogaa in lagu daraa loo baahan yahay ma dhicin taasoo dadka hanuunsan iyo a'immadii hanuunsanaa ma yeelin saas oo fa yaxtaduu markaas ay xadgudbaan hadday wax ku daraan waa xadgudbeen dad xadgudbay noqonayaan fanaxnu annagana uu yidhi bicawni fanaxnu annagu waafiquuna waxaan ku kalsoonnahay billaahi allah ilaahaan ku kalsoonnahay fanaxnu annagu waafiquuna waxaan ku kalsoonnahay billaahi allah wa calayhi calallah ilaahay korkiisaoo keliya ayaan mutawakiluuna tala saaranaynaa wa ilayhi ilallaahi alle xaggiisa aan raaqibuuna wax uga doonaynaa fi itibaaci aahaarihim imaamyaalkaas raadkooda inaan raacno saxaabada taabiciyaalka raadkooda inaan raacno allaan wax uga rabnaa ilaahay ilaahay jannu ku ballanqaada in la raaco والsaaبquuna اlأwluuna min اlmhaajiriina واlأnصاar واladiina اtabacuuهum bإxsaani radيa الlahu canهum وraduu canه وaعadda lahum janaatin tajri taxtaha اlأnhaar nabigana salى الlahu عalayه wasalam xadiiثulfirq markuu ka hadlay xadiiثuliftiraaq kala tegidda ummaddu ay toddobaatan iyo saddex firqo u kala tegaydo jannada yaa iska leh dadka nabiga raacay iyo saxaabada uu ku daray iiri qofka ku sugnaada aniga iyo asxaabteedu waxaan ku sugannahay iiri marka marka raacidda saxaabada la raaco ilaahay baa wax looga rabaa oo janno looga rabaa wa ilayhi ilallah allaan wax uga doonaynaa wa ilayhi ilallaahi alle xaggiisa ayaan raaqibuna wax uga doonaynaa fi itibaaci aahaarihim saxaabada waxa weeyaan raacitaankooda raad raadiyaalkooda raacidooda iyo a'immadaas waxa weyan raadkoodii raacay almuxaafadatu in la ilaaliyo calaa adaa'i alfaraa'idi waajibyaalka gudashadooda iyo warawaatibi raatibyaalka iyo wajtinaabilmuxaramaati xaaraamyaalka in laga fogaado haadaa maxaluhu halkaana looga hadlin halkan wuxuu uga hadlin caqiide keliya maahan diintu masaa'ilkii caqadiga ahaa markaad raacdo salafkii saalixa ahaa waxaa lagaa rabaa hoo dheeraad ah acmaashii acmaashiina inaad la timaado iyo furuucdii ilaa afatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd saasaa lagaa rabaa waa inaad diintii o dhan isku kaamil yeesho taasoo haddan lagu baraarujin fa haadaa kitaabkaanu sharxu sunnati waa sunnada caddaynteedii waa kana kitaabka magaciisiina fa haadaa kitaabkan oo aan soo sheegnay wax alla waxaan soo sheegnay sharxu sunnati sunnadii oo la caddeeyo ayay ahayd sunno oo la caddeeyo weeye taxaraytu sunno haddaad maqasho afar shaya lagu ilaaqaa sunno mar waxaa loola jeedaa caqiido waa markaan oo kale sharxu sunna markay yidhaahdaan kutubaha caqiidada caqiidada bisaa loola jeedaa marna sunno waxaa la idhaha diintoo dhan qur-aan iyo xadiisba nabigu markuu leeyahay sala allahu alay wasalam facalaykum bisunnatii war sunnadayda laasima ma wuxuu la jeedaa xadiiska qaata ah qur-aanka ka taga ulama jeedo diintii o dhan ula jeedaa marna sunno waxaa la yidhahdaa xadiidka oo qur-aankiiyan ku jirin waa markuu nabigu leeyahay laba shay an idinkaga tegay kitaabullaahi wa sunnatii sunnadu waa xadiidkii markaasna marna waxaa loola jeedaa shay haddaad samaydaan aad ajarka helaydo haddaad ka tagtana aadan ku dambaabayn waa istilaaxa fuqahada iyo usuuliyiinta waana ka taga taxaraytu waan dadaalay uu yidhi taxaraytu waxaan ku dadaalay kashfahaa sunnadan caddaynteeda inaan faydo oon bannaanka soo dhigo waan ku dadaalay uu yidhi jazaahu allahu khayr wa awdaxtuhaa waan caddeeyey faman wafaqahu allaahu qofkii ilaahay waafajiyo lilqiyaami inuu u istaago bimaa shaygii abantuhu aan caddeeyey waxa aan caddeeyey inuu u istaago qofkii alla waafajiyo maca macuunatihi asagoo kaalmaysanaya lahu maagii caqiidadii asagoo u kaalmaysanaya lahdu wuxuu u laaban diintii uu caddeeyo caqiidada aheed maca macuunatihi qofku asagoo u kaalmaysanaya lahu shayga aan caddeeyey bilqiyaami inuu u istaago calaa addaa'i faraa'idihi diinka faradyaalkiisa gudashadooda waxaa la rabaa caqiidadii markaad qaadatay inaad u kaalmaysato inaad gudato waajibaadka muxaramaadkana ka tagto bilixtiyaadi si dadaal ah dadaal ahna waa in lagu guto waajibaadka fi najaasaati najaasaadka ka fogaanshadooda lagu dadaalo fi najaasaati fi ijtinaabi najaasaat najaasooyinka ka fogaanshadooda waa in lagu dadaalo xaylka gabdhuhu ka qubaystaan la baro siday uga qubaysa lahaayeen nifaaskoo kaleeto najaasooyinka kaleeto janaabooyinka laga qubaysto waa min addiin waa in lagu dadaalo wa isbaaqi dahaarati dahaarada dhammaystirideedana waa in lagu dadaalo cala daacaati liajli daacaat daacaadka dartood loo dahaaro qaato daacaadka la gudanaa waa in loo dahaaro qaato wa khaasatan kuwa shardiga ay u tahay dahaaradu sida salaadoo kale wa isbaaqi dahaarati dahaarada dhammaystirideeda waa in lagu dadaalo cala daacaati liajli daacaati loo daacaadka dartood waxa waa in loo dahaaro qaato wa adaa'i salawaat salaadaha gudashadooda waa in lagu dadaalo cala alistidaacaati sida hadba loo awoodo ilaa mar istaagaad ku tukan kartaa marna fadhiyaad ku tukan kartaa marna jiifaad ku tukan kartaa istidaacaadka saasaa loo jamcina cala alistidaacaati istidaacooyinka ama karaanada sida loo awoodo waa in loogu dadaalo wa iitaa'i zakaati sakada bixinteeda waa in lagu dadaalo calaa ahli ljidaati dadka hantida leh korkooda xaalay ahaatay dadka hantida lehe sakada laga rabaa walxaji xajka gudashadiisa waa in lagu dadaalo calaa ahli ljaddati dadka hantida leh xaaluu waajib ku yahay wlistidaacaati awoodaha dadka ehelka u ah xaaluu waajib ku yahay awoodaha istidaacaadka waa la jamcina maxaa yeelay maalkii waa istidaaco caafimaadkii uu ku tegi lahaa waa istidaaco waddadii inay nabadgelyo tahay lagu aadi lahaa waa istidaaco kulligood waa in la helaa kulligood waa in la helaa wa siyaami shahri bisha soomideeda waa in lagu dadaalo liahli sixaaxi dadka liahli sixaati dadka caafimaadka qaba xaal u sugnaaday soonka dadka caafimaadka qaba laga rabaa qofka jiran ee jiradiisa aan laga sugayn inuu ka raysto raashinuu iska bixin waa iska cunaa midka aan la sugayn inuu raysto wa khamsu salawaatin wa khamsu salawaatin salaado shan ah sannahaa waxaa jideeyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam shan salaadood rasuulkaa jideeyey salaatul witri ka bedelo khamsada salaatul witri salaada witirkaa oo habeenkii tirada islee hal ragca la tukado saddex ragca la tukado shan ragca la tukado toddoba ragca la tukado sagaal ragca la tukado koob iyo toban saddex iyo toban tiradaas isdheer in la tukado nebi maxamedaa jideeyey sala allahu alay waslam kulla laylatin habeen kastana la tukado waa ee laba habeenta ayaan usbuuc adiga dhamu kacdo maasha allah noqoto hadhow iska seexato waa ayaan daro wa ragcata alfajri labada racoo salaada subax ka horayda nebi maxamed aa jideeyey sala allahu calayh wasalam wa ragcata alfajri sidaasaa nusqadaasaa saxa wa salaatu lfitri wanaxri salaatu lfitri ciidda ciidulfitrigaa salaada la tukado iyo wanaxri ciidunaxriga salaada la tukado waa labadii ciidood taasna nabigaa jideeyey sala allahu alay wasalam wa salaatu lfitri ciidulfitriga salaadiisa iyo wanaxri ciidda oo ciid waxa weyan xoolaqalka salaadeeda waxa weyan labadaas salaadooda nabiga jideeyey sala allahu alay wasalam wa salaatu kusuufi shamsi qorax madoobaadka salaadiisa waalqamari dayax madoobaadka salaadiisa nabigaa jideeyey idaa nazala hadduu soo dego madowgu madowgu hadduu ku dego qoraxda iyo dayaxa nabigaa jideeyey in la tukado sala allahu calayh wasalam wa salaatu listisqaa'i waraabdoonka roobdoonta salaadeeda in la tukadana nabigaa jideeyey mataa wajaba markuu dhaco markii oo waxa weeyaan oo loo baahdo macnaha mataa wajaba markuu waajibo ulama jeedo waajibay noqeen ee wuxuu la jeedaa markii arrintaas baahideedu timaado abaaru dhacdo ama webiyaalku go-aan in salaad la tukado nabigaa jideeyey sala allahu calayh wasalam nabigaa jideeyey sidaasaana xaqiiya waxaa la rabaa in la iska daayo waxyaalaha kaleoo lagu roob doono kulli waa abaadiil ee sida sunnada nabiga waa in loo roob doono bis waxaan sunnada ahayn waa baail wajtinaabu lmuxaramaati waxyaalaha xaaraanta in laga fogaado oo gabdhaha iyo ragga isguursanaya dariiq sharciga ku guursada isku guursadaan waajibun waa waajib waalixtiraazu in layska ilaaliyo min annamiimati isku dirdiridda dadka muslimka la ysku dirdirayo loo kala war qaadayo in layska ilaaliyo waajibun waa waajib walkadibi walixtiraasu in layska ilaaliyo min annamiimati isku dirdiridda walkadibi beenta in layska ilaaliyo waajibun waa waajib walixtiraasu ma isku qabo waxaa leedahay walixtiraasu in layska ilaaliyo min annamiimati isku dirdiridda walkadibi beenta walqiibati xanta walbaqyi gardarrada bikayri xaqin xaq la-aan dadka la dulmiyo dadka la dilo dadka la dhaco dadka la caayo dadka la jareexeeyo arrintaas in layska ilaaliyaa waa waajib wa an yuqaala in la yidhaahdo waa in layska ilaaliyo calallaahi ilaahay korkiisa maa laa yuclam waxaan cilmi loo lahayn ilaahay waa inaan laga sheegin waxaan cilmi loo lahayn ilaahay marka laga hadlayo sifadaasuu leeyahay sifadaasu ma laha waa in waxaan cilmi loo lahayn laga sheegin ilaahay waa inaan laga sheegin kullu haadaa intaanoo dhan isku dirdiridda beenta xanta gardarrada dhammaan kabaa'irun waa dembiyaal waaweyn muxaramaatun oo la xaaraamtinimeeyey wataxarii waa in lagu dadaalo filmakaasibi waxyaalaha shaqada waxyaalaha meesha laga shaqaysanayo biilka laga raadina waa in lagu dadaalo oo xaaraan aan laga shaqaysan walmadaacimi waxyaalaha la cuna waa in lagu dadaalo layska ilaaliyo walmaxaarimi guurka waa in lagu dadaalo oo dariiq sharciya bis lagu guursado walmashaaribi cabitaanada waa in lagu dadaalo oo waxaan xalaal ahayn aan la cabin walmalaabisi dharka la xidharaan waa in lagu dadaalo oo dhar aan xalaal ahayn la xidhan wاجtinaabu shahwaa shahawaadka waa in laga fogaado waxyaalaha naftu rabto ilaahayna diiday waa in laga fogaado fainahaa shahawaadka daaciyatun waxay dadka ugu yeereen lirukuubi اlmuxaramaati muxaramaat in lagu dhaco waxyaala xaaraama in lagu dhaco ayay shahawaadku qofka ugu yeerayaan faman racaa qofkii xoola ku ilaaliya xawla alximaa meel seeraa hareeraheeda oo idha seeraha geli maahe geeskan ka daajina fa innahu shaaniye yuushiku waxaa soo degdegaya ama fa innahu qofkaas yuushiku waxaa soo degdegaya an yaqaca inuu ku dhaco filximaa seeraha khaatimatu risaala risaaladii qatinkeeda iyo gebangebaynteeda faman yusira qofkii loo fududeeyo lihaadaa caqiidada aan soo sheegnay fa innahu qofkaasu calaa hudan hanuunuu ku sugan yahay min addiini diinta xaggeeda hanuunu uga sugan yahay wa min araxmati wa calaa rajaa'in damac ayuu ku sugan yahay min araxmati naxariista ilaahay damac ayuu qofkaas loo qabaa وفقنا الله إلهي هنا وافجيو وإياك أديقنا ولالك مسلمك الله كوافجيو إلى سبيله جدكيسة الأقوام توسنان تبضان بمنه قلت ديس الله نقوافجيو قلت دي الجزيل وينن كبضان الأقدم إيه الرئي وجلاله وينن كيس الله نقوافجيو العلي سرئي الأكرم إيه ديقنا بضان والسلام نبتقلينا على من قف كوركيس آهاتو قراء أقريي علينا كوركينا السلام النبتقلي سلام walaa yanaalu ma gaaro salaamullah ilaahay salaamtiisu ma gaarto addaaliina kuwa baadiyoobay salaamta ilaahay ma gaarto walxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay allahaasoo rabbialcaalamiina caalamyaalka barbaariyey najastu waan dhammeeyey alrisaalata risaaladii bixamdi illaah ilaahay mahdintiisaan ku dhammeeyey wa manihi ilaahay galladiisaan ku dhammeeyey wa salawaatuhu ilaahay ammaanyaalkiisu calaa maxamedin nebi maxamed korkiisa ha ahaadeen wa aalihi ehelkiisa korkooda ha ahaadeen wa asxaabi asxaabtiisa korkooda ha ahaadeen wa aswaajii sawjooyinkiisii korkooda ha ahaadeen sawjooyinkii adaahiraata ee daahirka ahaa wa sallama allaha nabadgelsho kaiiran in fara badan kaiiran oo fara badan wa sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina moxamed